halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow
halkani waa rediyo transwol oo idinku soo dhowaynaya barnaamij tafsiir ah oo soconaya muddo nusu saac ah waxaana barnaamijkani codka waayaha cusub idin soo diyaariya masiixiyiin soomaali ah waxaana laga maqlaa barnaamijkani habeenka isniinta ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo mawjadda kow iyo soddonka mitirban mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu ku guda jirnay kitaabkii ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunida joogaan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay anshaxinta ilaah iyo ahmiyadda ka dambaysa waxaanna soo aragnay in ilaah anshaxintiisa saddex siyaabood aynu u qaadanno mar waynu ismoogaysiinnaa oo waxay inala noqotaa inaannu ilaah ina canaananaynin marna anshaxinta ayaa inaga adkaata oo dhulka ayaannu ku soo dhacnaa ha yeeshee waxaaba la doonayaa inaan dhalinno midho xaqnimo istaahile oo nolosheenna laga helo caawana waxaannu eegaynaa maaddada ku saabsan in ilaah aannu marnaba wax shar ah samaynin haatan marka aynu dhegaysanayno eliihuu waa markaynu soo gaarno cutubka afar iyo soddonaad ayaad arki doontaa in eliihuu uu lahaa garashada ruuxa wuxuu markaasi isaga difaacayaa ilaah markay joogto dhibka gaadhay nebi ayuub markay halkan joogto sayidka waxaad mooddaa sida in kuwii doodayey ay rabbiga eedaynayaan waxaa markaasi kuwii doodayey waa ayuub iyo saaxiibadiisii saddexda ahaaheh ay dooddoodu u dhacaysaa in ilaah xaq yahay oo uu ayuub u ciqaabayo dembiye qarsoon oo uu sameeyey haddii aannu dembi jirinna in ilaah xaqdarro uu ku sameeyey nebi ayuub waxay u muuqanaysaa marka la eego korjoogtada in ilaah ayuub uu ku caddaynayo inuu dembi weyn sameeyey laakiin ilaah uma uusan ciqaabin ayuub inuu dembiile yahay sidaan arki doonno waxa la doonayey waxay ahayd in ayuub saaxiibadiis ay u leexiyaan dhanka ilaah laakiin aanay eed dusha uga tuurin waxaase murankoodu u keenay in ilaah wax uu ka qabto qabkii nebi ayuub noloshiisa ku jiray oo la keeno meel uu ilaah si fudud ugu kalsoonaanayo waana inuu soo gaaro heer la mid ah kii samuel markaasoo uu nebigu lahaa ila hadal waayo anigoo addoonkaaga ahu waan ku maqlayaaye waxaanay taasu ku qoran tahay kitaabkii koowaad ee samuel cutubka saddexaad aayadda tobanaad haddaba nebi ayuub wuxuu ku mashquulsanaa wax badan sidii uu isaga difaaci lahaa eedda saaxiibadiis ay ku soo oogeen ha yeeshee kama fikirin in ilaah uu isticmaalo marxalado kala duwan sida dadka sida reer saab ama dabeeshi ama reer kaldiyin amase shayddaanka qudhiisa oo kuwaasi oo dhan waa wakaalado ama hay-ado loo adeegsaday inay ninkan keenaan meel ku habboon sidaan arki doonno ilaah naxariistiisa ayaa la muujiyey naxariistiisu weligeedba way waartaa ayuub wuxuu garan waayey xaalkaasi taasoo markaasi keentay inuu u muuqdo sida inuu ilaah ka fogaaday markii dooddu ay socotay waxaan haddaba u baahannahay inaan garanno in ilaah noloshayada uu ka dhex shaqaynayo markaynu nahay masiixiyiin waxaannu haddaba la hardannaa bini'aadan sheeyo iyo marxalado waxaanan had iyo goorba uga jawaabnaa iskeen intaan ilaah dhankiisa caawimaad ka raadin lahayn haddaba kama sarrayno marxaladaha laakiin waannu ka hoosaynaa markaasay dhulka inala galaan ha yeeshee markii aynu ilaah raacsannahay waynu ka saramaraynaa xaaladaha ama xiisadaha nolosha markaa dhegaystayaal la dooni maayo in marxaladuhu ay inaga xidhaan dariiqii ilaah haddii kale waxaan luminaynaa xaadirnimadiisa markii aynu soo gaarno heer aynu welwelno oo aan walaacno ayaa waxaa bilaabanaya dareen ah inuu xaalka inagula jiro waxaa caada ahaan inala soo gudboonaada wakhti cabsi welwel iyo murugo badan oo mararka qaarkoodna waxaannu doon doonnaa cid aynu eedayno haddii aynu sidaasi yeelno waxaannu luminaynaa wehelnimadii aynu ilaah la lahayn ha yeeshee sida badan markii aynu marxaladaha xiisadaha badan aynu ku jirno ayaanay inoola muuqanaynin in ilaah xaalka uu ku jiro ha yeeshee waa isaga kan xaalka inagula jira oo inaga saramarinaya xaaladaha wuxuuse doonayaa inaan u soo dhowaanno innagoo leh qalbi hoosaysan oo qoomamaysan ilaah danta uu ka leeyahay marxaladaha adag waa in nolosheennu ay yeelato qalbi hoosaysan oo qoomamaysan haddaba waa eliihuu kan soo koobaya waanadii nebi ayuub waxaana haatan nebi ayuub ku soo socdo inuu ilaah fool ka fool u arko markii ilaah uu soo galo noloshii nebi ayuub saddex waxyaabood baa xaalkiisu uu isku beddelay waxaa markii ugu horraysay beddelmay xidhiirkiisii ilaah kii saaxiibadiis iyo kiisiiba saaxib waxaannu innaga oo dhan u baahannahay inaan xagga gudaha ka toobad keenno oo marxaladaha adagna danta laga leeyahay waa taasi ilaah innaba ka shakin maayo inuu marxalad adag ku soo geliyo laakiin marxaladuhu waxay ina soo hortaagayaan ilaah innagoo hoosayna si uu inoo isticmaalo ilaah canaantiisa danta ka dambaysaana waa taasi oo wuxuu doonayaa in noloshayada ay ahaato mid aan ugu khidmaynayno isaga haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno xigashada cutubkan afar iyo soddonaad ayaannu horay u sii wadaynaa eliihuu oo wuxuu leeyahay sida ku qoran baalka lix boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore aayadaha kow ilaa labo sida tan oo weliba eliihuu wuu jawaabay oo wuxuu yidhi raggiinna xigmadda lahow erayadayda maqla oo kuwiinna aqoonta lahow idhegaysta wuxuu iminka la hadlayaa eliihuu saddexdii saaxiib ee ayuub oo hadal buu doonayaa inuu ku yidhaahdo intaanay tegin wuxuu ku leeyahay sida ku qoran aayadda saddexaad waayo dhegtu waxay hadalka u kala socdaa sida dhabxanaggu cuntada u dhadhamiyo oo kale hadalkani waa hubaal oo sida aynu cunnada dhabxanigayaga ugu tijaabinno ayaynu hadalkana dhagahayaga ugu tijaabinnaa muusikadu way u wanaagsan yihiin dhagahayaga oo waxaannu ku garannaa wanaaggooda waa dhegaha haddaan horay idinku sii wadno ayaa eliihuu wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka afar iyo soddonaad aayadda afaraad sida tan aynu dooranno waxa quman oo aynu dhexdeenna ka ogaanno waxa wanaagsan wuxuu eliihuu leeyahay isagoo aaraar bixinaya isla sida aynu u tijaabinno waxyaabaha wanaagsan oo aynu jecel nahay haddana aynu balyaro jalleecno waxyaabaha wanaagsan oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka afar iyo soddonaad aayadda shanaad sida tan waayo ayuub wuxuu yidhi anigu xaq baan ahay laakiinse ilaah baa gartaydii ii diiday ayuub wuxuu leeyahay markaan qidcadaasi kore eegno ilaah si xaq ah ilama uu macaamiloon haddaan horay idinku sii wadno ayaa ayuub wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda afaraad ee cutubka afar iyo soddonaad waxaana qoran sida tan oo inkastoo aan xaq ahay haddana waxaa laygu tiriyey inaan beenlow ahay oo inkastoo aanan xadgudub lahayn haddana nabarkaygu waa mid aan bogsan karin mar kale ayaa isagoo dulmaraya dooddii nebi ayuub eliihu uu inoo sheegayaa in nebi ayuub uu ku doodayo in cudur aan la bogsiin karin lagu riday oo wax uu sameeyeyna ma lahan aayadda toddobaad ayaa haddana eliihu oo hadalkiisii sii wata leeyahay ninkeebaa ayuub la mid ah oo quursashada u caba sida biyaha oo kale wuxuu eliihu leeyahay haddaan yara milicsanno aayaddii kore ayuub wuxuu diidaa canaanashada ilaah waxaanay la tahay buu leeyahay inaannu ilaah xaq u lahayn inuu sidaasi loola macaamilooday uu ula macaamiloodo dabeecaddan ayaa waxay ayuub ka dhaqaajinaysaa ilaah markaana ma ahan inaan canaanashada daraaddeed isku dhiibno oo ilaah si xun kaga hadalno ilaah wuxuu samaynayaa wax kasta si uu ku gaaro dantiisa wanaagsan ee uu ka leeyahay nolosheenna haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi ayuub baalka lix boqol saddex iyo siddeetan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan kaasoo raaca kuwa xumaanta ka shaqeeya oo dadka sharka ah la socda ayuub sida eliihu uu ku doodayo wuxuu iminka qayb ka noqday kuwa mucaarada howlaha uu ilaah samada ka wado wuxuuna iminka la shaqaysanayaa buu leeyahay kuwa xadgudubka caadaystay oo wuxuu la socdaa buu leeyahay kuwa sharka leh wuxuu la mid yahay buu leeyahay sida kuwa magaalooyinka ku mudaaharaada oo wuxuu wataa buu yidhi boor ay ku qoran yihiin ilaah waa qaldan yahay aniguna waan qumanahay kuwo badan oo bulshadeenna ka mid ah ayaa sidaasi yeela inkastoo ayaan ogeyn waxa ay samaynayaan waxa ay yihiin ayuubna iminka wuxuu la xidhiidhayaa kuwa ilaah mucaarada sida eliihu uu ku doodayo eliihu wuu ku qumanaan karaa marka la eego hadalladii adkaa ee nebi ayuub eliihuna cidna u eexan maayo ee waa nin korjoogto ah oo si caddaalad ah u dhegaystay dacwadii oo aaraahdiisa dhiibanaya haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii nebi ayuub cutubka afar iyo soddonaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan waayo isagu wuxuu yidhi ninna wax uma tarto inuu ilaah ku farxo ayuub wuxuu kaloo leeyahay ilaah baan u adeegayey anigoo weliba daacad u ah oo waxaaban malaysanayay hadiyado badan haddaba dabeecaddii nebi ayuub sidaas bay ahayd waana dabeecadda ay lahaan karaan kuwo badan oo masiixiyiin ah maanta haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka afar iyo soddonaad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed i dhegaysta raggiinna waxgaradka ahow ilaah inuu xaqdarro sameeyo way ka fog tahay oo ilaaha qaadirka ahna inuu xumaan falo way ka fog tahay mar kale ayaa eliihu wuxuu ku leeyahay nebi ayuub ilaah innaba qalad ma sameeyo waxaad xusuusataa in bawlos uu isweydiiyey sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka sagaalaad aayadda afar iyo tobanaad markaasoo uu lahaa maxaan nidhaahnaa haddaba ma xaqdarra baa ilaah la jirta ma suurtowdo waxaan markaa idiin sheegayaa dhegaystayaal inaannu ilaah marnaba qaldanaan karin haddaba wax waliba ee uu nolosheenna ka yeelo la eegi maayo waxaase maanka lagu haynayaa inaannu ilaah marnaba qalad samaynaynin waa wax xiise leh in dad badan maanta ay la tahay in xumaanfalayaasha la siiyo xorriyad ay ugu noolaadaan siday doonaan laakiin dooni maayaan in ilaah u lahaado xorriyad uu u maareeyo dunidiisan u uumay isagu saaxib wuxuu ilaah dunida u maareeyaa si hagaagsan welibana ma xadeeyaan xeerarkaaga ama kuweenna haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno xigashada kitaabkii nebi ayuub cutubka afar iyo soddonaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan laakiin hubaal ilaah xaqdarro ma uu samayn doono oo kan qaadirka ahuna garta ma uu qalloocin doono iminka tan waxaa ku qoran iminka tan waxaad ku qoran karaysaa dhegaystow xusuus qorkaaga oo waxaad si bayaan ah u qoraysaa in ilaaha qaadirka ahuna aannu garta qalloocin ilaah marnaba arrin qalad ah geli maayo haddii aad doonayso inaad dib ugu noqoto kitaabka axdigii hore oo ay kula tahay inuu reer amoor qalad ka galay markii uu amray in la laayo geddigoodba adigay ku anfacaysaa laakiin waxaa halkan laynoogu sheegayaa oo hadalkuna uu ku jaran yahay in ilaah aannu qalad samaynin mar walibana waa xaq haddaan xaalka reer amoor idin yaro bidhaaminno waxay reer amoor ahaayeen qowmiyad ku noolayd dhulka haatan ay deggan yihiin reer banu israa'iil wakhtigaasi sii horreeyey waxaa markaasi dhacday in ilaah uu ka xumaaday dembiye aad u badan oo ay halkaasi ku samaynayeen qaarkood waxay ahaayeen inay xoolaha u tagaan dumarkuna ay u jiibsadaan xoolaha iyadoo weliba uu sidaasi og yahay ayuu ilaah wuxuu nebi ibraahim ku yidhi weli dembigii reer omor ma dhamma waxaana la dhowrayey inay dembiyadooda ka soo noqdaan muddo afar boqol oo sannadood ah markii wakhtigaasu u buuxsamay waxay ku soo beegnayd wakhtiga nebi muuse uu reer banu israa'iil dhulka ku hoggaaminayo wuxuuna goostay sidii nebi ibraahimba uu ka ballanqaaday inuu dhulka siiyo reer banu israa'iil oo sidii uu ku fikiray ayay noqotay reer omorna waa la wada laayey welibana ilaah wax qalad ah ma samaynin waayo waxaa goor dambe sabuurluhu uu qoray isaga shar la jiri maayo mar kalena waxaa nebi ishaaciyaah uu qoray kuwa sharka leh nabadi uma jirto ma ahan reer omor oo keliya kuwa balaayadu ay haysato ee waa qof waliba ee ilaah ka hor yimaada marka runta waxay la jirtaa ilaah ciise masiix oo ah masiixii ilaah ayaa wuxuu leeyahay waxaan ahay runta sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda siddeed iyo soddonaad haddaba runta waxay taagan tahay hortiisa ciise masiixna waa runta waxaan markaasi u baahannahay inaan baranno inaan u fiirsanno runta iyadoo welibana aan waxaan markaas u baahannahay inaan baranno inaan u fiirsanno runta iyadoo welibana aan la ilaaweynin khibradihii ama heerarka isdabayaal ee runta isla sida ilaahba uu sameeyo haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi ayuub cutubka afar iyo soddonaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan bal yaa isaga ku amray inuu dhulka u taliyo yaase isaga dusha ka saaray dunida oo dhan hadduu keligiis iska fekeri lahaa oo uu ruuxiisa iyo neeftiisa soo urursan lahaa waxaa qidcadaasu ay u taagan tahay in ilaah uu daryeelo dadka oo uu welibana u naxariisto dadka haddaan horay idinku sii wadno oo aan iminka hoos u daadegno waxaannu eegaynaa kitaabkii nebi ayuub aayadda kow iyo soddonaad ee cutubka afar iyo soddonaad waa baalka lix boqol afar iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waayo ninna miyuu ilaah ku yidhi anigu edbintii waan qaatay oo mar dambe ninna xumayn maayo haddii ilaah ina canaanto waxaa waajib ah inaan baranno cashar oo welibana ma ahan inaan ku sii soconno waddooyinkii hore laga yaabo in ilaah uu u keeno shay noloshaada ha yeeshee fasixi maayo in wax lagu yeelo haddaanay taasu hergelinaynin ama dan u ahayn dantiisa qiimaha weyn leh haddaan horay idinku sii wadno hadalladii murtida lahaa ee eliihuu ayaannu eegaynaa kitaabkii ayuub cutubka afar iyo soddonaad aayadda laba iyo soddonaad waxaana qoran sida tan haddaba waxaanan u jeedin ibar oo haddaan xumaan sameeyeyna mar dambe u noqon maayo haddii haddaba aad xumaan samayso oo aad garanayso danta canaanashada ilaah uu ka leeyahay noloshaada ayaad garanaysaa intaasoo ay tahay in dembiga laydinkala dhaqaajiyo haddii ay sidaas tahay u dulqaado canaanashada oo dembiyadaadana ka soo leexo haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka afar iyo soddonaad aayadaha afar iyo soddon ilaa shan iyo soddon waxaa qoran sida tan nin kasta oo xikmad leh oo i maqla iyo dadka waxgaradka ahuba waxay igu odhan doonaan ayuub aqoon la'aan buu ku helaa oo hadalkiisana xikmadu kuma jirto ha yeeshee wixii laga sheegay nebi ayuub ma ahan ayuub keligii inuu ku eedaysan yahay waa wax dadka oo dhaniba ay ku eedaysnaan lahaayeen haddii sidaasi loo tijaabin lahaa mar waliba waxaannu jecelnahay inaan iska hadalno oon afka furanno innagoo aan aqoon lahayn oo welibana aan xikmad lahayn haddaba dadka maanta waxaa lagu yaqaan xikmad xumo iyo welibana qallooc ha yeeshee waxaannu haatan garanaynaa in aqoontu aanay lahayn qiimo lagu iibsado haddaan horay idinku sii wadno oo aannu soo gunaanadno cutubkan afar iyo soddonaad ayaannu eegaynaa baalka lix boqol afar iyo siddeetan ee axdigii hore kitaabkii ayuub aayadaha lix iyo soddon ilaa toddoba iyo soddon waxaana qoran sida tan waxaan jeclaan lahaa in ayuub tan iyo ugu dambaysta la sii imtixaamo maxaa yeelay wuxuu u jawaabaa sida dadka sharka ah waayo dembigiisii ayuu ka sacab tuntaa erayadiisana wuxuu ku sii badiyaa ilaah eliihuu wuxuu leeyahay ilaah wuu tijaabinayaa nebi ayuub ilaa ayuub uu bilaabo inuu ilaah daafaco intii uu isagu isdifaaci lahaa haatanna waxaa intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii afar iyo soddonaad waxaannu soo gaadhnay haatanna cutubka shan iyo soddonaad ee kitaabkii nebi ayuub waxaa cutubkanu qayb uu ka yahay khudbadii eliihuu oo isaga hadalkii sii wadanaya haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi ayuub ayaannu la soo baxaynaa baalka siddeed boqol afar iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka shan iyo soddonaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan oo weliba eliihuu wuu sii jawaabay oo wuxuu yidhi ma waxaad u malaynaysaa intaasu xaq tahay amase ma waxaad leedahay xaqnimadaydu way ka sii badan tahay tan ilaah haddaba isla marka nebi ayuub uu bilaabay difaaciisa isagoo leh xaq baan ahay ayaa waxaa soo gaaraya dhibaato xaqnimadaas uu sheeganayo aawadeed oo wuxuu leeyahay ilaah baa qalad samaynaya haddaba qof waliba oo ay la tahay inuu xaq yahay ilaah buu ka dhigayaa sida mid xaq daran haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi ayuub cutubka shan iyo soddonaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qoran sida tan bal indhahaaga kor u qaad oo samooyinka eeg oo bal daruuraha kaa sarreeya fiiri haddaad dembaabtay maxaa xumaan ah oo aad yeeshaa oo xadgudubyadaadu hadday bataanse maxaad isaga ku samaysaa haddaba tani waa su'aal ayuub uu soo jeediyey oo wuxuu leeyahay noloshaydan yar waxba u qaban mayso ilaah ha yeeshee ruux waliba waxaa saamayn uu ku yeeshay ilaah dembigu had iyo goorba wuu inaga dhacaa nebi ibraahimna wuu dembaabay oo qaladkii yaraa ee uu sameeyey waxay keentay in qalalaasaha bariga dhexe aannu dhammaad yeelan waayo wuxuu qaatay addoontiisii haagaar ahayd isagoo la tashanaya xaaskiisa laakiinse nebi ibraahim iyo xaaskiisii zahra waxay ahayd inay ilaah sugaan qaldaadkoodiina wuxuu soo gaaray kumannaan sannadood dembigu waa wax khatar ah oo wuxuu saameeyaa ama imaanayaa ilaah hortii haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka shan iyo soddonaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan xumaantaadu waxay wax u dhintaa nin sidaadoo kale ah oo xaqnimadaaduna waxay wax ku tartaa bini'aadmiga haddaba qofku wuxuu had iyo goorba u markhaati kacaa ilaah waa haddii uu yahay wacdiye ama aalkuliiste waxaan idinku leeyahay haddii aad dad wacdiyeyso oo aad ku wacdiyeyso xaqa wanaaggaas wuu kaa soo baxayaa haddii aad tahay nin khamriga u fuuqa sida dibida biyaha u cabaan waxaad ilaah hortii markhaati uga noqonaysaa khamri fuuqista mid dadka xanta haddii aad tahay waxaad ka markhaati kacaysaa sidaad dadka u xamatid adiga iyo saaxiibbada waxaad had iyo goorba wax ka sheegaysaa sida noloshaadu ay tahay ha yeeshee haddii aad nin shar badan tahay sharnimadaada qof baad ku dhaawacaysaa haddii aad tahay nin qumanna qumannaantaada nin baad ku caawiyaysaa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka shan iyo soddonaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaa qoran sida tan dulmiga ku batay daraaddiis ayay u qayliyaan oo kan xoogga badan gacantiisa daraaddeed ayay caawimaad ugu qayshadaan laakiinse ninna ma yidhaahdo mee ilaahay i abuuray oo habeenkii gabayo i siiya haddaba qidcadaasu waa mid wacan waa ilaah kan afkayga gabayada geliya waxaana farxad laga helaa ilaah agtiisa bawlos ayaa wuxuu inagu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka saddexaad aayadda koowaad ee baalka saddex boqol siddeed iyo afartan ee axdiga cusub sida tan sababtaas daraaddeed anigoo bawlos ah waxaan ciise masiix maxbuus ugu ahay idinka oo ah dad aan yuhuud ahayn aawadiin ilaah wuxuu doonayaa inaad faraxsanaataan markii nebi muuse buurta uu ka soo degay wejigiisa uu iftiimayey waayo dembiyadiisii baa la cafiyey waxaa jira qurbaan dembi laakiin ilaah wuxuu haatan dadka kula macaamiloodaa nimco haatanna aynu wada dhegaysanno qhasiido gaaban oo ay inoogu luqeeyaan masiixiyiin soomaaliyeed saldhiiganba adigoo saamaada jiiro ibkan soo saldhiiganba kutubtiisanaaye udanoogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin